in ummadda somalilan loo sheego sababta loo xidhay cismaan cumar dool oo ciidanka buriisku soo xidhay labaatankii bishan eedaysane cismaan cumar dool waxaa lagu eedaynayaa oo loo soo xidhay dembiye isdaba jooga oo uu galay dhowrkii sane u dambaysay kuwaasoo uu caado ka dhigtay inuu si joogto ah ugu faafiyo tiifiyada iyo baraha bulshada ceebayn iyo dacaayado been abuura oo uu ku waxyeelaynayo sharafta iyo karaamada qarannimada somalilan waxaa kaloo ka mid ah inuu dadweynaha somalilan ku dhiirigelinayay inay ka hor yimaadaan shuruucda iyo kala dambaynta dalkan u degsan eedaysane cismaan cumar dool safarkii u dambeeyey uu hadda dalka ku yimi markuu jidka ku soo jiray wuxuu muuqaal iyo qoraalba ku faafinayay oo dadweynaha ugu baaqayay kuna dhiirigelinayay inay ka dagaalamaan haddii isaga la xidho isagoo ka baqayay dembiyadu dhowrkaasina u dambeeyey qaranka gelaya in loo xidho oo ay dagaalamaan ka hor yimaadaan dowladda taasina way dhacday maalin saddexaad markii la soo xidhay in dadweyne badani kacay oo wixii uu samaynayay ay ku kaceen eedaysane cismaan cumar dool waxaa la horgeeyey xeeraalinta iyo maxkamadda gobolka maroodi jeex dacwaddiisa bilowgeedii way dhegaysteen gal baa loo furay isagoo ku eedaysan dhowr qodob oo ka mida xeerka ciqaabta guud ee ummadda ka dhexeeya waxaana rajaynaynaa in dhaqso loo qaadi doono dembiyada loo haysto gartiisa la geli doono boliiskuna wuxuu hor keeni doonaa dhowrkaas sannadood maqal iyo muuqaal iyo qoraalba wixii uu dembiye faafinayay baraha bulshada iyo tiifiyada ku faafinayay ee uu ku dilayay qarannimada somalilan ama xukuumad ha ahaato ama shakhsiyaad madaxa ha ahaato ama dadweyne kale ha ahaato ee uu qarankan ku bahdilayay qofka biniaadanka marka madaxa uun laga garaaco garaaco garaaco ugu dambaynta wuu dhintaa taasuu ku talagalay cismaan cumar dool ceebayntaa uu la dul taagnaa dalka iyo qarankan inuu ku baaboo waana ujeeddada dembigaas uu u galay boliiskuna ku eedaynayo loona xidhay waxaan kaloo u sheegaynaa dadweynaha waxaa jira dad ehelu karaamo ah ama salaadiina xildhibaano odayaal baraha bulshada ka hadlaya oo leh maxaa loo xidhay iyo ha la sii daayo iyo waa kan dhammaan dadkaasu iyagoo karaamaysan oo sharfan waxaan u sheegaynaa ka hor intaanay baraha bulshadun hadal la fuulin inay yimaadaan boliiska u yimaadaan xeeraalinta maxkamadda oo weydiiyaan dunuubta ninkan loo xidhay ee loo haysto markaa hadday ku qanci waayaan ha hadlaan laakiin iyagaan waxba weydiin waxbana ogaan wax loo haysto inay baraha bulshadun ka qayliyaan oo hadlaan ma wanaagsanaan leenahay ee waxweydiiya buliiska iyo maxkamadaha iyo xeeraalinta ninkanu waa muwaadin dembigii dembiyadii loo qabsadayna dee miidaankaasay yaallinoo waa la bandhigay wax qarsooni ma jiraan iyagana kaalada hubsadaanu leenahay